ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin gaar ahaana kuwa ka howlgala magaalada muqdisho ayaa si dardargelinaya weeraradooda ka dhanka ah dowlada federaalka ah xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xaafada suuqa xoolaah waxay ka fuliyeen howlgal kaasoo ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa dowlada federaalka oo la oran jiray sharma arke ninkani wuxuu si gaar uga tirsanaa ciidamada ilaaliya dhismaha xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo shisheeye cadaan iyo madowba leh uu degan yahay islamarkaana laga maamulo siyaasada dowlada federaalk iyo dowlad goboleedyada isla gudaha magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay qarax waxay la beegsadeen fariisin ciidamada dowlada federaalk ay kaga sugan yihiin degmada kaaraan howlgalladu intaasi kuma eke degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay nin la oran jiray xasan maxamed cilmi oo ka tirsanaa qolyaha doorashooyinka dowlada federaalka ah ninkaa waxaa toogtay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin goor dambe ayaana meydkiisii goobta laga qaaday duleedka magaalada muqdisho gaar ahaana agagaarka tabeelaha sheekh ibraahim waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda dowlada federaalka ah iyo askari la socday sarkaalka ayaa waxaa la oran jiray qoorey halka askarigana la oran jiray buulle labada nin ayaa isku goob la dhigay meydkooda sidii caadada u ahaydna dowlada federaalka ciidamo ka tirsan ayaa goor dambe qaatay amaba dadaamiyey meydadka saaxiibadood tallaabooyinkani waxay qalqal sii gelinayaan madaxda iyo ciidamada iyo saraakiisha dowlada federaalka ah